axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa isagoo hadlayay waxa uu tilmaamay in xilligani aysan suuragal ahayn in safaaradda etoobiya ay ka raraan gudaha xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalka sababa uu ku tilmaamay iyagoo ka warsugaya halka uu ku dambeeyo khilaafka ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulka abiy axmed hase ahaatee ay iyagu ugu yimaadeen iyadoo safaaradda etoobiya ay ku dhex taallo xarunta madaxtooyada arrintaas oo eedeeda uu dusha kaga tuuray dowladihii iyaga ka horreeyey isagoo tilmaamay in markaa kadib ay ka codsan doonaan in safaaradda etoobiya laga raro gudaha xarunta madaxtooyada muqdisho wallaahi goobtan dowladdii laba kun iyo cabdulaahi yuusuf ayaa meeshaan kolley aan ku aragnay meeshaan laga siiyey guri ku yaala madaxtooyada geeskeeda ama xayndaabka madaxtooyada ku yaala ayay ku dhex taallaa meel quman maaha aniga aragtideeda waxay ku qasbanna in meel kale loo raadiyo oo meel kale ay degaan dhulkooda inay degaan laakiin wakhtiga munaasabka oo hadda xaaladan hadda taagan markay dhinac u dhacdo waxaa khasaba inay inay safaaradani meel kale ay tagto ka dhex baxdo xayndaabka madaxtooyadooda annagu xayndaabka madaxtooyadooda safaaraddeenu kuma taallo ama safaaraddeenna inaan xayndaabka nala ogolaado in anaguna xayndaabka madaxtooyadooda inaan ka furanno safaaraddii waxaana falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda ay arrintan ku tilmaameen astaana muujinaysa in dalka soomaaliya uu gumaysi ku jiro iyadoo dhanka kale arrintan ay tilmaamayso taagdarrida dowladda federaalka oo ku faanta inay tahay dowlad madax bannaan balse arrintaas ayaa waxa ay dad badan rumaysan yihiin inay tahay riyo maalmeed ay ku dhex jirto dowladda federaalka